waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaan nahay wasaaradda caafimaadka dowladda puntland saaka halkaan inaannu ka ama bixinno iyo kooxaha kan halkaan taagan oo runtii loogu talagalay meelihii uu ka jiro waxa la yidhaahdo meelaha gaabka ka jiro gobolladao dhan ka mid ah waxay adeeg caafimaad ugu bixi doonaan gobollada puntland oo dhan sagaalka gobol iyo xooga oo la saari doono haddii lahaydmo gobollada bari sool cayn nugaal sanaag haylan gobolladaas oo waxaa horay u dirnay timam kale oo ka howlgelayay meelihii roobku ka da-een laakiin kooxaha kan oo gaaraya siddeed kooxood shaqaalo kala kooban afartan xubnood oo iskugu jira dhakhaatiir neeris iyo kalkaaliyaal iyo umulisooyinna ay tegi doonaan waxaa xoogga la saaraya haddii lahaydma inay tagaan meelihii laga guuray oo dadkii maxaska ay ku hartay ay tegayaan gobol walba waxaa loo asfeeyey inay ka soo shaqeeyaan tuulooyinka meelaha laga guuray oo dadkii muxuu ahaa carruurtii iyo dumarkii looga tegey sidoo kale kuwaan kuwo ka horreeyey baa jiray oo meelii loo hayaamay oo jiray oo gaar ahaan karkaar iyo mudug iyo bariga soko wixii xafuunka sokoay ka shaqaynayaan laakiin waxay tiimamkan xoogga saari doonaan bari iyo gardafu oo degmada ufayn iyo baargaal iyo iyo inta udhexaysa ayay xoogga saari doonaan halka gobolada sanaag iyo hayland ay xoogga saari doonaan inta udhexaysa dhaxar ilaa baran ilaa muxuu ahaa intaas gobolka ka kooban yahay oo dhan dhanka sool waxay aadi doonaan inta udhexaysa taleex ilaa tukara gambare iyo intaa udhexaysa ayay aadi doonaan haddii lahayd iyo boocame halka muxuu ahaa gobolka nugaalna xooga la saari doono hawdka udhexeeya godob jiraan ilaa buurtile inta udhexaysa iyo buurtile wixii ka xiga xagga hawdka oo ilaa xuduudka etoobiya laga gaarayo waxaa sidoo kale gobolka cayn xooga saari doonaa inay afarta degmo oo gobolka kooban yahay oo degmada buuhoodle wilwil cegaag iyo dhammaan horfadhi deegaamada gobolka cayn hoos yimaadoo dhanna ay tegi doonaan sidaan hore u sheegay tiimakan waxay kooban yahiin dhakhaatiir neris iyo waxaale umlisooyin waxaan rajaynaynaa inay waxay soo shaqayn doonaan haddii lahayd muddo labaatan beri ah waxaa haddii lahayd idin rajaynaynaa inaad dadkaas muxuu ahaa maxastaa oo abaaruhu ay runtii ay ay ay waxyeeleeyeen inaad maxaa adeeg fiican caafimaad usoo fulisaan waxaa jeclahay runtii inaan u mahad celiyo oo qayb weyn ka ah barnaamijkan istuwayaasha wasaaradda caafimaadka gobollada iyo gaar ahaan hay-adda unisef oo iyaduna runtii qayb weyn ka lahayd barnaamijkan inuu dhihir galo haddii ahaan lahayd xagga daawada iyo waxaa layahay financial supportka ay ku baxayaan oo hadday shaqaalaha kan iyo gunahooda iyo waxyaalahaas o dhan runtii naga caawisay aad iyo aad baa u mahad celinaa runtii hay-adda unisef oo runtii waxaa sidoo kale runtii hay-adana mudan in loo mahad celiyo dhammaan gurmadka abaaraha oo madaxweyne ku-xigeenka iyo dowladduba ay leed ka yihiin iyo culimmadaba oo si wada joogtaa dhowaan ula shaqaynaynay barnaamijkan runtii qayb oo iyagana ka aad iyo aad loogu mahad celinay